Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka ahna Ku-simaha Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya, Saalax Jaamac ayaa xilalka u kala wareejiyay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta, Cali Yuusuf Cali Xoosh, iyo wasiirkii hore ee wasaaradda, Axmed Macalin Fikhi. Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa ku ammaanay wasiirkii hore ee wasaaradda, Axmed Macalin Fikhi, xaqiijinta halbeegyo waaweyn oo ay lahayd wasaaraddu, kuwaasi oo muddo gaaban lagu gaaray. Saalax ayaa sheegay in loo baahan yahay hannaanka dowladnimada Soomaaliya in ay ka muuqato astaamihii federaalka, isaga oo kula dardaarmay wasiirka cusub in laga rabo hirgelinta doorasho ay dadweynaha Soomaaliyeed ku soo doortaan hoggaankooda, maadaama ay inta badan dhammaystiran yihiin shuruucdii lagama maarmaanka u ahaa qabsoomidda doorashada.